إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu rabadaan mubaarak dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimaha askarta dowladda federaalk oo ay ku leeyihiin qaybo ka mida gobolada bakool iyo shabeellada hoose qoysas badan ayaa ka faa'iidaystay daaq isugu jirta lacag iyo agabyo kale kuwaas oo guddiga gurmadka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab u qaybiyey dadka ku dhaqan degmada kabsuume ee walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose wafdi ka socda walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa kulamo la qaatay salaadiinta waxgaradka iyo ganacsatada degmada jamaame munaasabad ay nabadoon ku dooratay jufo ka tirsan beesha saruur ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee mudug warka sidoo kale waxaa qayb ka ah xalqada koob iyo labaatanaad taxanaha ramadaan bishii futuuxaadka دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo ciidan oo ku yaala qaybo kamid a gobolada bakool iyo shabeellada hoose haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka bakool rag ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin degmada ceelbarde isla gobolka bakool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dagaal toosa ku qaadeen fariisiin sidaas oo kale ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamada weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa degmada waajid dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday fariisiin askarta dowladda federaalk oo ay ka samaysteen deegaanka sabiid ee hoostaga degmada afgooye weli faahfaahino kama aanan helin khasaaraha gaaray ciidamada xalay difaacyadooda lagu weeraray qoysas badan ayaa ka faa'iidaystay daaq isugu jirta lacag iyo agabyo kale kuwaas oo guddiga gurmadka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab u qaybiyey dadka ku nool degmada kamsuuma ee walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya guddiga gurmadka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxauu gurmad gaarsiiyey dadka ku nool degmada kamsuuma ee wilaayadii islaamiga ee jubbada hoose kuwaasoo ay saameeyeen fatahaadii deerta ee dhowaan ku dhuftay qibo ka mid a dalka muuqaal kooban uu baayiyey kanaalka wararkii alkataib ayaana lagu arkayaa fagaano weyn oo ku yaala degmada islamarkaana lagu diyaarinaya agabyo kala duwan oo la siin doono dadka ay fatahaaduhu saameeyeen dadkan ayaana waxaa la siinayay dhar marakaneecooyin bac iyo lacaga shilin soomaaliya ah qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay gurmadkani ayaa waxay ka warbixinayaan wixii la siiyey iyagoo dhanka kale u mahadcelinaya allah kadibna mujaahidiintii soo gaarsiisay alxamdulilah rabbilcaalamiin warta ilaahay baa mahad leh hadda una meesha roogna degmada kamsuuma ee degmo ahaan iyaa may la qaybiyo raashiin oo ba'an ah sida raashiin iyo beesa ba shandaruuba iya la qaybiyo allahi oo sheeni iyaa mahad iska leh awalan iyaa mahad iska leh kadibna wilaayada islaamiga oo sharafta leh iyaa dadka inshaanti iyaa dadka an qaybiyoyte si wanaagsanna lan qaybi Eh, waa kay sidaas iyaa jirte alxamdulilah ilaahay iyaa mahaddaas iska leeya kanaalka wararkii alkataib ayaa wuxuu si taxana u baahinayey waxqabadka wanaagsan ee uu guddiga gurmadka ku gaarsiiyey dadka ay saameeyeen fatahaadaha islamarkaana ku nool wilaayaadka islaamiga iyo xarakada maamusho wafdi ka socda walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa kulamo la qaatay salaadiinta waxgaradka iyo ganacsatada degmada jamaame maxamed ciise ayaa faahfaahinaya wafdi uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa kulamo la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose wilaayada ayaa la kulantay cuqaasha salaadiinta ogaasyada nabadoonada iyo ganacsatada degmada jamaame waxaana kulamadaasi barbar socday kuwa wacyigelin ah oo loo sameeyey qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn sheekh axmed abuuyonis waalig wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo madasha ka hadlay ayaa aada ugu dheeraaday muhiimadda ay leedahay in laga qayb qaato horumarka magaalo isagoo reer jamaama ku tartansiiyey inay u guntadaan horumarinta magaaladooda waxaan idinka rabaa annaga aan diyaar u nahay markaasaan u taagnahay oo nambar kowna noo ah war inaan u sheegnay war nimanyaw kitaabka iyo sunnada kor in kor u qaadno aan ku dadaalno dadka diinta inaan barna aan ku dadaalno haddii nidaami tahay haddii ma og tahay ay tahay oo ma og tahay eh, macaahidi ay tahay haddii ay tahay nooc kasta ay tahay wax allaala waxay kitaabka iyo sunnada lagu baranaayo aan kor u qaadno anagoo dadaalayno oo qaabka aan wadno saacadii aan la gaaro waxaa noo sii dheer inaan is muujino shaacirtii aan muujino magaalada mugta aan kor u qaadno ganacsiga inaan hagaajino aan istoosino way meelka laga fiiri jiray mogtahay markii la yidhahda mogtahay walaayadka iyo qaabka oo la fiiriyo wax badan la fiiriya soomoon inaan sora qaadno magaaladeen inaan kor u qaadno sifaan u qaateen marka waxaan idin leenahay jazakum allahu khayran wax allaala way horumar keenayo inaan ku dadaalno horumar way keenayo haddii diin tahay haddii maadi tahay haddii nooc kasta tahay inaan iska cino waxaa loo baahan yahay magaalada in nooceeda aan bedelno jawigeeda aan bedelno magaalada qaabkeeda aan bedelno wax allaala way magaaladan ku horumarayso ama ganacsata ah nooc kasta ah in horumarin lagu sameeyo horumar la sameeyo hana kicina boor iska jafno annagna waa diyaar u nahay wax allaala way ku horumarayso magaalada inaan qaadano biidn illahi albaari inaan qaadano jazaakum allahu khayran baarakum allah fiikum ilahi idin barakeeyo qaar ka mid ah salaadiinta kulanka goobjooga ka ahaa oo goobta ka hadlay ayaa si aad ah usoo dhoweeyey talooyinka waxgalka ah ee usoo bandhigay maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyagoona ballanqaaday soo dhoweyn heer sare iyo soo bandhigidda adeegyo muhiim u ah bulshada reer jamaama maanta farxad gaare iyo muuqaal gaare ayaa reer jamaama saaran runtii macnaha dadku waxaa fiican in isxisaabtamo jamaame waxaa maanta nasiib ay weeratay maamulka inay martageliso ciid inay ku martageliso waxaan rajaynaynaa insha allah inaan kaalinta degmada jamaama ay ka soo baxi doonto laakiin waxaan samayn doonaa waxyaala aan arki jirin macnaha koladayaasha kasi doonaan oo calaamooyin gaar ah oo naftarkeeda lagu xasuusto si hore ma loo arkan la yiraahdaa rajaynaynaa inay silay garab noogu siiyo waan soo dhowaynaynaa odayaal anigoo afka odayaasha degmada ku hadlaayo ama afya afka ku hadlaayo jubbada hoose aad iyo aad aan u guntino sheekh axmed waxaan leenahay soo dhawaaw ku soo dhawaaw degmada jamal iyo odayaasheedii oo si kalgacayla kuu soo dhaweynayaan ood mas-uul ka tahay alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waxaana rajaynaynaa xilka ilaahay uu ku saaray inuu ilaahay kuu fududeeyo xilka waxa waaye hadda wax shay aad u culus waa ilahay agtiisana darajo leh marka insha allah waxaan leenahay haddii ilaahay ilaah soo dhawaaw ku soo dhawaaw degmada jamaamo iyo odayaasheeda hadday noqodeedii tahay hadday ganacsigeeda tahay hadday waayo araggeedii tahay hadday bulshada qeybaheedii kala duwan ay tahay ku soo dhawoow si farxad leh adigu waa degmada degmadaadii waaye oo dadkii aa xukumaysay allahana kuu fududeeyo annagana insha allahu tacaala haddii ilaahay yidhaah raacyadaadaa nahay inaan kula shaqaynaan diyaar u nahay tan iyo markii la gaaryeelay maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayuu si dardar leh ku bilaabay inuu guto waajibaadka shaqo ee loo xilsaaray dadka ku nool wilaayadan munaasabad ay nabaddoon ku dooratay jufo ka tirsan beesha saruur ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee mudugga faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
waxay waadaan beriga wacdaan saaruur waxay waadaan beriga wacdaan saaruur waxay waadaan ninkii ugu wanaagsanay ay wacdaan saaruur waxay waadaan ninkii ugu wanaagsanay ay wacdaan saaruur waxay waadaan ninkii ugu wanaagsanay ay wacdaan saaruur waxay waadaan wareerino sida muuqato kalamaana wareerino kalamaana wareerino kalamaana wareerino kalamaana wareerino munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay oo nabadoon ku dooraneysay jufada wacdeen saruur oo ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee mudugga xafladda waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha dhaqanka waxgaradka beesha culimaa uddiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada al-shabaab jufada ayaa waxaa dooratay nabadoon lagu magacaabo bootaan suga habarwa oo loo doortay inuu hogaamiyo jufada wacdeen saruur ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay nabadoonka cusub isagoona ballan qaaday in diinta islaamka uu ka hogaamin doono jufada uuna iska ilaalin doono musuq maasuqa diinta islaamka inaan ku dhaqanno waa ku dhalanay ayaan mataqaanaa adkaynayaa ayadaasaan ku hogaamaa wixii muslima oo mataqaanaa ee, kutubka ku dhaqma islaamka ee, wax culammada ka shaqeeyday oo isku mataqaanaa juhdiga badan ku bixiday oo in dib dambe haddana odayaasha la cos- kordhiyo aqoontooda iyo mataqaanaa awoodooda kale waa u mahad celinaynaa sida xilkana ii saaran waan u qabanayaa haddii ilaahay idmo aan u maleyhaa anigu musuqmaasuq kuma aanan dhaqmi jirin u malaymayo inaan wax ku kordhiyo maahane nin aan haqiisa qaato ka soo bixi maayo intaan hawshaas ku guda jiray laakiin intaasaan mataqaanaa waxaan kusoo shaqayhayay maslax bayn naas hadeerna waa kordhinaya haddii ilaahay idmo haddee waana mahadsantihiin khiyaarta kasoo qayb gashay dhalmada intaas waa u hambalyahiinaa waana qaadanay sida quluxda badan oo looga soo qayb galay xilkaasna dee waxa waaye nin xil qaada eed qaadaa la yiri inaanuun dadaalo ayaan jeclahay diinta islaamka aan ninka la yidhaah wixii mataqaanaa aan ku dhaqanno waana ku dhalano waana ku dhaqmaynaa haddii aan la idmo waxgaradkii kasoo qaybgalay xafladda ayaa si weyn u bogaadiyey caleemasaarka nabadoon bootaan suga iyagana waxay ballan qaadeen inay la shaqaynayaan inta uu ku toosan yahay ku dhaqanka shareecada islaamka
walaayada waxaan ogeysiinay ninkaas garbihiisii inaan nahay sharafta leh iyadoo saas ah baa waxaa waaye meesha duurgalka iyo dadka dhan iyo odagii uun markaas laga su-aali lahay inuu yahay annakuna aan kaaliyihiisii ka dambeeyey aan nahay aanan ku su-aalin
maaragtay beesha wacdan nabadoon inay maaragtay caleema saartaan waa bootaan adoo suga ninka la yiraahdo diinta islaamka nagu horkaco annaguna aan karab taagno aan kula shaqayno saas anaguna diyaar unaa garbihiisiiyaan nahay haddii ilaahayba idmo qaraabada saruuran ka dhalana saasay ogaanayaan inuu ilaahay xiriir la yeesho oo daacad ku shaqeeyo waydiin wax nafaca ka heli maayo waa dhibana iska shaqeeya marka haddaad aakhire iyo adduunba aadan waxba haysan aa khasaaro ah laakiin dunyaanak waxba ka heli maynee inaan marka ilaahay ku dhowaano oo waxaan samaynaynaa wax adliyay ay noqdaan oo aanan dadka bulshada ah oo na wakiisho odayaasha samaystay aanan midna dhaqaajin midna soo dhoweysan ee inoo ahaadaan anigu waxaan soo maray maamullo haddii leyn kaa xirma habeenkaa la socdaa habeenkaa la socdaa isaalkaasi meesha leynku kaaga xiran yahay male hadda waa ka gudubnay habeen nin nabadoonana la caadi mayo nin qaadiyaa la caadi mayo nin mas-uula la caadi mayo maalin cad waayo wixii la wada hadlaa wixii lagu hadlaana waa kitaabka islaamka waa faa'iido alxamdulillahi rabbil caalamiin walaalaha walaayadaha inay ka soo qayb gashay inay aad iyo aad ayaantaan ugu jireen ummaddu inay hoggaan yeelato oo ay dhismo wanaagsan ay israacaan ilaahay ayagana ajar ha ka siiyo diinta islaamkana ilaahay ha darajeeyo gaaladan allah jebiyo gebagabadii munaasabadda waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuuxamsa isagoona la dardaarmay nabadoon bootaan oo ah nabadoon kala caleema saaray doqo waxaan leenahay mas-uuliyada ku fooshay tii hore kuu saareeda mid kale laguugu daray ummadda marka haddaad si uun isxilqaan ah aad doqu ahayd maanta duub weyn oo lagu saaraa ku saaran mas-uuliyad kalea ka dhalatay oo tii hore kusaareed ka weynaa ka dhalatay waxaa lagaa rabaa marka insha allahu tacaalaa waa ku fooshay maanta waajib kugu ah tolkaa inaad gacanta hoos u geliso guriguri inaad uga warqabto waxaad maqlaysay ragga qaar inay reer duuraana ha lahaayeen duurka inaad gashaa lagaa rabaa guryaha gabdhaha wiilasha joogo waayeelka joogo kullu yaa taariku salaad oo guryaha ku nool yaa muwadiriin ahoo asxaabul darooga ah oo guryaha ku nool yaa noloshoodu hoosaysaa yaa ma garanaysaa daruuf ilmaha la dhex jiifo qaraabada waxaa la rabaa inaad kor u soo qaado ruuxdooda in madaarista qur-aanka ee dumay ee laga kala tegey waxaa la rabaa dib loo soo nooleeyo dadku sida ay isu raacraaci karaan in laysu raaciyo meelaha dugsiyada qur-aanka aysan ka jirin in dugsiyada qur-aanka laga furo dadka kuwa dhadhow oo tuulooyinka ama degan ama u dhow madaarista in lagu soo xiro xalaqaadka cilmiga in lasoo xaadiro in ma garanaysaa ummaddii shaydaanka lagala diriro maanta mas-uuliyad ku saaran waaye adiga iyo ragga inshaa allahu tacaala garbahaaga ahba inshaa allahu tacaala marka inaad hoos reerkii gacanta ugu u geliso maaha waxaa laga yaabaa dad badan inay dhahaan maye samadoonka waxaa waaye walaayada iyo moogta qabiilka inuu udhexeeyaa la rabaahe ee qaaraanka inuu waxaa la rabaahe wax waxaas waa ka weynta arrinta taa waa ka weynta hawsha hawshaas ma aha ummadda nololay u baahan tahay mana noolaa karto haddaysan jirin qudwo ay ku daysato iyo cid ay uga daysa- daysato iyo cid ku hanuunsay cid ku hagta haddaysan jirin ma gaari karto hadafka ma gaari karto ay leedahay marka sidaas darteeda in ma garanaysaa ummaddii diinka lagu hanuuniyo lagu hago laysu aruuriyo qaraabadii la xiriiriyo ballanteenu maxay tahay watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan dhowaan ay ahayd markii isla beeshan jufo ka mid ah nabadoon cusub ku doortay wilaayada mudug ee bartamaha soomaaliya
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada kow iyo labaatanaad ee taxanaha ramadaan bishii futuuxaadka waxaana soo jeedinaya maxamed cali aadan
علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taasoo aan kusoo gudbinayno macaarik waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan
يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن xalqada koob iyo labaatanaad ee taxanahan waxaan kusoo gudbinaynaa furashadii magaalada safad oo ka mid ahayd qalcadihii waaweynaa ee ay saliibiyiintu qabsadeen markii ay kusoo duuleen caalamka islaamka markii ay nasaarada yurub isa soo bahaysteen xamalaadkii saliibiyadda ee aan horey loo aragna ay soo qaadeen waxa ay si fudud kula wareegeen magaalooyinkii ugu muhiimsanaa ee bartamaha caalamka islaamka gaar ahaanna dhulka shaam iyo filistiin muddo kooban ayay muslimiintu ku qaadatay inay soo baraarugaan fadhigana ka kacaan culimmada muslimiinta ayaa caddeeyey waajibka jihaadka ummadda muslimka ahna waxaa dhexdeeda laga helay hogaamiyayaal qaadi kara ammaanada culus ee jihaadka iyo xoreynta muqadasaadka muslimiinta markii ay muslimiintu bilaabeen jihaadka waxaa durbaba u suura gashay inay furtaan magaalooyin badan dibna uga taagaan raayada towxiidka hogaamiyeyaashaasi baalka dahabka ah lagu waariyey ee futuuxaadkaasi soo hoyeyna waxaa ka mid ah salaaxuddiin al ayuubi raximahullah hogaamiyahan ayaa hadafkiisa sare ee jihaadka waxa uu ka dhigay in la xoreeyo magaalooyinka muslimiinta iyo muqadasaadka islaamka hamigiisana ma jirin wax ka leexin jiray inkastoo casriga uu ahaa casri fitan iyo ibtilaa'aad badan ay jireen guulihii ugu waaweynaa ee ay muslimiintu soo hooyeen waxaa ka mid ahaa macrakadii xidiin ee lagu jebiyey qabkii saliibka muslimiintana tustay in haddii ay jihaadaan ay cisoobayaan waxaa macrakadani ay horudhac u noqotay furashada iyo xoreynta magaalooyin waaweyn oo ay ka mid tahay alqudus kuwaasoo tobannaan sano kadib dib looga taagay raayada towxiidka lagana saaray shirkiga iyo gaalnimada mid ka mida magaalooyinkii lahaa qalcadaha waaweyn ee ay nasaaradu ka talinaysay muslimiintana ay furteen bil ramadaan waxa ay ahayd magaalada safad safad waa magaalo hoos tagta aljaliil oo ka mida dhulka filistiin waxaana hareeraha ka jiray dooxooyin iyo waadiyaal taasoo ka dhigaysay magaalo leh difaacyo adag oo ay adag tahay in si fudud lagu galo ciidamadii muslimiinta ee uu hogaaminayey salaaxudiin al ayuubi ayaa ka dhaqaaqay sanadkii shan boqol sideetan iyo afraad ee hijriyada magaalada dimashiq iyagoo kusii jeeda safad si ay u furtaan go-doomin ayaa lagu soo rogay magaalada markii ay diiday inay isdhiibto qoriga manjaniiqa oo xilligaasi u dhigmay hoobiyaha ayaana lagu asqeeyey magaalada taasoo fududaysay in saliibiyiinta si ba-an loo xasuuqo alqaadi ibnu shadaad waxa uu kitaabkiisa uu kaga waramayo siirada salaaxudiin al ayuubi ku yidhi waxaan salaaxudiin la kulmay habeen ka mid a habeenadii aan go-doominta ku haynay safad waxa uuna yidhi caawa ma seexanayo ilaa aan ka diyaarino shan manjaniiq oo aan ku garaacno magaalada manjaniiq welibana waxa uu u xilsaaray koox gaar ah waaga markuu dilaacayna waxaa loo keenay qabarka ah in manjaniiqyadu ay diyaarsan yihiin go-doomin dheer kadib oo socotay bishii ramadaan sanadkii shan boqol sideetan iyo afaraad ee hijriyada iyo dagaallo adag oo dhacay waxa ay nasaaradii safad codsadeen in ammaan la siiyo magaaladana ay soo wareejinayaan afartii shawaal ayaana albaabada magaalada loo ballaqay ciidankii muslimiinta ee faatixiinta ahaa uuna hogaaminayey allaha u naxariistee salaaxudiin al ayuubi raximahullah
لله عبادتنا كي ندخل باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من
intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa qaybta koob iyo labaatanaad taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayna xalqada soo socota waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
كفان يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa